dalka sweden oo ka mida meelaha ay soomaalidu ku badan yihiin waxaa jirta in soomaali badani ay kala kulmaan caqabado dhinaca nolosha dhowaanahana waxa soo batay dilalka dhallinyarada oo walaac ku abuuray bulshada soomaalida dilalka dhallinyarada ayaa ku baahsan wadamo badan oo ay soomaalidu degtay oo ku yaala yurub iyo waqooyiga ameerika haddaba maxaa keena in dhallinyaro badani ay ku biiraan kooxaha abaabulan ee dilalka iyo daroogooyinka ku lugta leh sidee ayaase wax looga qaban karaa falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin amuurahaasi ku saabsan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda soomaaliya kuwaasi oo u helay nasiib inay ku dhashaan ama ku koraan wadamada reer galbeedka ayaanan u nasiib badnayn sida jinkooda soomaaliya jooga ay qiyaasayaan waxaana dhacda in ay galaan dabino nolosha ka majaxaabiya taasi oo ay mararka qaar naftooda ku waayaan ama ay xabsi ku mutaan dalka sweden waxaa indhawaalaba ka jira kooxo gaangis ah oo soomaali ah kuwaasoo dilal ka geysanaya dalkaasi cabdulaahi maxamed cabdulaahi waa xubin ka mida golaha deegaanka ee caasimada labaad ee sweden ee gothenburg waxaana aan weydiiyey kooxahani iyo saameyntooda sida ay hadda tahay falastiin xaaladda magaalada yotobore hadda waa degan tahay isbuucyada lasoo dhaafay runtii aada bay u kacsanayd laakiin hadda xaaladda waa degan tahay dadka xaafadaha ajaanibta degan walwal badan bay ka muujinayeen dhibaatooyinka kusoo kordheeya xaafadahooda iyo magaalada oo dhan waxaa kaleeto jirtay wiil soomaali ah oo runtii asigana gacanka xaqdaran ay dishay oo qofkii dilayna hadda gacanta booliiska ku jira laakiin aanan ka tirsanayn ama aan ka mid ahayn qolyahan ishaystay ee criminaalka ah inta badani dilalkani waxa ay ku lug leeyihiin ganacsiyada sharci darada ah sida daroogada oo kale waana dhowr kooxood oo mararka qaar iyaga dhexdooda is ugaarsada sida uu sharxayo abuukar aadan deeqow booscaato oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee caawiya bulshada qeybaheeda kala duwan dhalinyaradan waxay ku dagaalamayaan awood ganacsi oo muqaadaraad ah waa dhalinyaro isku jirta soomaali u badan laakiin ajnabi oo ka dhexeeya awood ganacsi dooriyaashan kala duwan inta ilaa hadda aan ognahay waa afar group oo ka dhisan sweden dham shotris dodans batrol iyo kilian batrol iyo higen warable waxaan shaki ku jirin in dhalintani ay u galaan kooxaha qowleysatada ah duruufo iyo sababo kala duwan oo ay ka mid tahay inay waayaan fursadihii nolosha ee dhiirigelin lahaa ama dhaqanka dalka oo ay la qabsan waayaan qadar daahir axmed waa macalin wax ka dhiga dugsiyada dhexe ee dalka sweden waana tababare waalidiinta iyo dhallinyarada ah waxa uu sharxayaa caqabadaha dhalinyaradan ku riixa dhibaatadan waxaan isleeyahay waxyaalo badan baa u sababay nimaha soomaaliyeed oo qurbaha ku koraya qaar ka midii ay ku dhacaan jidhka meesha laga gala leh ee aan meel laga soo baxa lahayn oo aan isleeyahay waxaa ugu horeeyay iskuulka oo ah meesha bini aadanku uu ka dhiso himiladiisa markay arkaan in meeshaasi ay ku adag tahay oo ay mustaqbalkooga ka waayaan oo ayna helin caawimo ku filan xilligii loo baahnaa waxay keentaa inay markaasi iskuulka nacaan oo ay raadsadaan meelo kale oo lagaga sheekeynaya waxtaasi ka duwan taasina waxay noqotaa in ay u gacangeliso saaxiibo aan wanaagsanayn waalidka ayaa isaguna waxa uu yahay mid laga yaabo kaalintii uu lahaa uuna siin ilmihiisa waayo wadankan aan joog wadamadan aynu joogno kuma filnoon ilmaha in la siiyo cunto iyo dharka ay hugay gashanayaan laakiin la rabo in waalidku saaxiib dhow la noqdo oo ilmaha iyo waalidka aysan cidna u dhexayn qoysaska inta badan aan wada joogin hooyadii aabuhu waa kuwa inta badan u nugul waayo waad dareemi kartaa hooyo toddoba ciyaal haysata aan afka iyo dhaqanka aqoon waxay ku mashquulsan tahay ilmaha nadaafadooda iyo cunto karinta guriga laakiin kama warhayn karto wax kasta waxaa laga yaabaa xataa iskuulku marka uu sheegayo ilmaha natiijooyinkiisu inay daran yihiin oo ilmahani ay wax walba ku adeeg yihiin inina aada u fahmin baa laga yaabaa ay ka fikirayso kii kale xilligay soo qaadi lahayd falalka ammaan darada ah ayaa ah kuwo xiliyeed mararka qaarna waa ay bataan halka xiliyada qaarna ay soo yaraadaan haddaba maxay maamulka magaalooyinka bulshada iyo ururada caawiyaahi soo galootiga ay ka qaban karaan cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo kamida golaha deegaanka ee gothenburg ayaan weydiiyey waxa iyaga uga qorshaysan inay arintan wax uga qabtaan anagu ma nihin xisbi awoodda magaalada haysta waxaananay xisbi mucarad ah laakiin waxaan ka leenahay siyaasad cad waxaa jira sanad kastaba budget lagu kala guuleysto siyaasiyiinta xisbiyada ku kala guuleystaan annaga waxaan boqolkiiba konton aan sanadkan rabnaa inaan xooga saarno xaafadaha danyarta dadka danyarta ay ku nool yihiin aan rabno inaan waxbarashada kow aan kor u qaadno aan tayeyno labo in aan dhalinyarada shaqo siino oo runtii ah waxyaabihii aniga aan kambeynka ku galay in dhalinyarada shaqooyin la siiyo fursado loo abuuro hami ay fursado ay ku shaqaystaan loo sameeyo saddex guri la-aanta oo runtii guryaha in xoog la saaro ururada bulshada ee dalkaasi ka jira ayaa qaatay dhowr tallaabo si ay arintan wax looga qabto waxaana kamid ahaa roondo ama ilaaleyn xiliyada habeenkii ah oo ay waalidiintu qabanayeen sida uu sharxayo sida uu sharxayo abuukar aadan deeqow booscaato community ah waxyaaba badan ayaa loo qabtay waxyaaba badanna waa lagu feelgaroobay waxyaabaha badan oo loo qabto waxaa kamid ah qaarkood joojinta ka tirsanaanta kooxda inay koox kale ku biiraan si cilmiyeysan in loo qabto ururada qaarkood waxay qabtaan cayaari iyo activiteeto ururada qaarkood shiiqooyinka masaajidada qaar waxaa loo qabtaa muxaadarooyin iyo habeenkii waa la wareegaa si meelaha isku aruursanaa ciyaalka la arka loo tago si waalidiintii oo maarata inay wareegaan habeenkiina wareegaan sidoo kale waxaan loo u diyaarin dhalinyaro mataqaana aqoon-yahano oo u qabto kulamo oo mataqaana dhiiragelin ah dhibaatada haysata dhalinyarada soomaaliyeed ee wadamada reer galbeedka ma ahan mid ku kooban sweden oo qura balse waa mid ay ka siman yihiin wadamada ay soomaalida usoo haajirtay ee reer galbeedka mahadsanid falastiin oo warbixintaasi nala socotiinaysay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington